ardayda ku aflaxdiya jaamacadda hon international farashe las caanoodda iyo weliba la gadoonsiiyaya shahaadada jaamacadda yebiyaasi oo markii hore itoobiya oon ka bax jareen ardayda munaasabada shahaada biyowka iyo weliba ku qeyb galaya madaxda dowladda s c kaatuma aanuu ku dareera jaamacadda hon international iyo martisharaf kale koreyntiiyo weliba goobta ku hadalaya madaxdiiha ku qeybgaliya xafladu oona sheegeen jaamacad noong oo kale ambaahanayeenga dadka deegaanka iyo uroganga wadanka kiisho hadaladiiona weliba iyo kumid hayay sidatanga madaxda macalimiinta jaamacadda hon international university qeybteeda caafimaadka oo aan hadda muddo kasoo shaqaynayay sidoo kale run ahaantii anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii ka faa'iidaystay jaamacadda hon international university qaybteeda combuska jigjiga university berigaas waxaana ka mid ahaa ardaydii labada kun iyo afar tobankii ka qayb galay jaamacadda jigjiga ardayda ay qaadatay laba kun iyo lix iyo tobankii markii la gaarayba jaamacadda jigjiga waxay furtay brogaraamo cusub oo ay ugu tala gashay dadka dowladda u shaqeeya iyo dadka kale ee xilliyada kale aan jaaniska heli karin marka waxay ahayd jaamacadaha barayfatka xilligaa la furay jaamacadihii ugu tayada wanaagsanaa xilligaa la furay waxbarashada bannaanka ee weliba gobolka loo aadayo etoobiya loo aadayo haddii iyadii oo kaarikulamkeedii iyo maamulkeedii iyo macallimiintii iyo nidaamkeedii oo dhammaystiran oo weliba jaamacad xul ah aad ka soo qaadateen aad keentaan gobolkeenna dadku sooma baaqanayaan kharashku soo baaqan maayo kuwo fara badan oo tahriibay oo bartaa kasii baxasow badbaadi maayaan kuwa halkaa jaadka iyo waxyaabo kale ku barto oo qofku markuu meel kala tago lacagna loo soo diro wax fara badan baa ka khaldamaya marka annagoo badbaadinana dhaqaalaha gobolka ka baxayay annagoo badbaadinana aqoontii xaggaa loo aadaya halkan in lagu helo waxaanu hindisnay oo xoogga saarnay inaanu jaamacad muqararkeeda iyo nidaamkeedu dhammaystiran yahay gobolka ka baxsan inaanu keenno wax fudud ma aha inuu ardaygu soo qaato cilmi ugu yaraan lagu gaaro lix iyo toban sano qofku markuu jaamacad ka qalijabiyo waynu naqaanaa oo ugu yaraan lix iyo toban sano qofku ku qalijabiya lix iyo toban sano kadib qofka inaad la qaybsatid farxadiisa isagoo qaadanaya shahaadadiisa digriiga wax fudud ma aha waxaan idiin sheegayaa madashiina inay sharaf noo tahay annagu inaan kasoo qayb galno halka idinku ardaydasaan inay sharaf noo tahay inaan idinka idiin nimaadno annaga sharaf noo tahay inaan kala soo qayb galno waad soo dadaasheen xilli fiican baad soo gaadheen qofka maanta jaamacadda ka baxa wuxuu isleeyahay shaqo diyaaraad helaysaa shaqadu maaha diyaar waxaad rabtaa maanta inaad bilowdid juhdi iyo waqti aad gelisid naftaada kii waqtiga aad ku jirtay waxbarashada ka badan waxaad la rabaa inaad waqtigaaga iyo juhdigaaga iyo naftaada waxay dhahaan dadka debadaha jooga ama westernka inta badan waxay dhahaan xilliga aad shaqaynaysid waad shaqaynaysaa laakiin xilliga aadan shaqaynayn maxaad ka shaqaynaysaa inaad shaqo raadisid iyo sidaad u kobcin lahayd aqoontaada doonsiinayo waxbarashadii dhammaystay qeyb ka mida dhammeeyey waxaan isxusuusinaynaa aqoontaa iyo cilmigaa aad barateen waa mas-uuliyad qofka saaran ilaahayna subxaanahu wa tacaala qof kasta uu weydiinayo waxaa u barateen ay tahay inaad bulshadiinna iyo naftiina aad ku anfacdaan bilaabo dugsiga dhexe waxaannu leenahay maamulka waxbarashadu waa inay ka soo bilaabaan ilaa heer jaamacadeed waxaa jirta oo aannu doonaynaa in ardayda iyo iskuullada iyo jaamacaduhu ay ku tartamaan aqoon